hataan ula baxdaan meeshaan garaweydiibaa dowlada federaalka kumeelgaadka usabista ayaa jiray oo hogaaminaya midka arrimaha gudaha arrintaasna waxaa ku dhacday guul wanaagsan heshiis fiican ayaa laga gaaray meesha lagu tegay waa lala hadlay wax badan baa lala hadlay lagu nonoonay marka korneel baraash baridaan hogaankaas loo qaatay inkastoo xoogaa ciidan aan badnayn ciidan yar ay ka hareen oo ay adeeg maaragtay heshiiskii waxaas inaan ogaana rabnaa hadee anaa heshiiskii magala ee subaxa ayuu yidhi laakiin waxaa dhacay heshiiskaas dhaco ninkii u dambeeyna qaarna maanta ay soo galeen qaarna tan iyo bilis waxdana way soo galeen laakiin bataatan ciidanka xooggiisa waa soo xarooray maaragtay meel fiican baa la dejiyey oo aan sababta ay degan tahay كلها برأى من شر برميها للجنوبي في كل محافظ بسقعة شهادة تفيدي أكاسة التعليمات سيدنا هل مهدش وجودا إذا كسيبت من خلال دعبنا هذه الهرشة من وانا قليل وإذا كسر الجر بلد سيدنا بدعا ورد الجدي ونجيكم سهداتي وإذا خجلوا مركة وليا شبغا كا الضغرية بين إخار كسر الجنوب كل من الباشا سيدنا وإذا محمد وإذا سيدنا هل مهدش وجودا محمد iyo fidna in baa imaan doonta fidigeeda bilaabanaya sida ka dambeeya inuu kusoo qodol doonaa rajeynaya waa tahay maxamed waxaa taha afhayeenka dhaqanka gobolada jubbooyinka ee beesha side dabcan arrimahan aad baad ula socotay bari hiraalna arrimahan muddo badan ayuu ka cagajiidayey maxaa lais odhan karaa bari hiraal waa lagu qanciyey xilligan
waxaa lagu qanciyey bari hiraal golaha wasiirada ay ku qanciyeen in nabad soomaaliya loo rabo howlgalladii aanu soo bilaabnay sida hadda oola socotay magaalada beerow magaalada beerow maanta ciidan aada u xoog badan ayaa kasoo gudbay sarkaalkii ciidamada haystay amison ee gobolka gadi oo etoobiyaanka ahaa wuxuu joogaa magaalada kismaayo oo habeen horaa la keenay ciidamadii kale oo maaragtay jubbooyinka koorgala saraakiishoodina waa la keenay shaxdi baa la dejiyey marka wax cad baa meeshaas ku noqotay ciidamada gaari bandalkii ciidamada ay warkad ku noqotay sidaalada ciidamada halgalkooda maqlay waana loo sheegay iyadan baa u sheegtay amazon baa u sheegtay marka dadaaladii ay ka gaartay amazon iyo dowladda federaalka markaas ayaa ka mid yihiin shaxdii duheysiisiinta in uu qaato oo duheysiisiinta inuu ka qayb galo arrintaasna waa gal marka dadaalo badan iyo jeedaka badan meesha caalamka ay ku dhegeysay iyo dowladda federaalka ayaa hooshaasi ku dhamaatay
waa tahay warar soo baxay waxay sheegayaan heshiiskan barhiraal uu ciidamadiisa ku keenay gudaha magaalada kismaayo inuu u xaglinayo dhinaca axmed madoobe oo culays badan saaray wasiiradii ku sugnaa kismaayo arrintaasi wararkaas laisla dhex maraya maxaad inooga sheegi kartaa
waa arrinta axmed axmed dowladda federaalka migaadka iyo beesha caalamka ciidanka qaramada midoobeydaa socday meesha culays baa lagu saaray fador culays baa lagu saaray ciidankina waa lasoo xareeyey axmed madoobe naftirkiisina culays baa lagu saaray axmed naftirkiisa heshiis buu diyaar u ahaa meesha caalamka baa meesha joogtay inuu arrinkaa ku fashilmay naftarkiisa uu iska waardiinayay marka isaga danta waxay u noqotay beesha caalamka oo hoosha ee wado inuu ka horleexdo marka barnaamij beesha caalamka ee wadana waa eeg baniidaalna waa lagu cadaadiyey axmed madoobana waa lagu cadaadiyey marka dhib badan baa taagnaa meesha waxaa ka jirtay moogtahay kala shaqayn been ah iyo hooyo been baa loo kala geen jiray loo kala sheegi jiray maamulka jubba iyo koronaamayyaada wixii waxaa tahay beesha caalamka iyo golihii dowladda oo hadda sian wasiiradoodii iyo wasiiradooda marka wixii oo dhan baa meesha loosa marka waa bashir ku yihiin ama bashir ka yihiin beesha caalamka xaggooda ayaa ku wada dhacay horumarada waa tahay hadda ciidamada barhiraale ee ka soo dhaqaaqa dhinaca goobweyn iminka waxay ku sugiyiin duleedka kismaayo ma hubka dhigis ayaa lagu sameeyey
ha axmed ciidankii waa dabliyihiin meeshii waa la dejiyey stoor baa loo geeyey stoorkii hubka ku xariirteen لكن عينين بقى الرأي وارد لابو فريه استور كانت انا عمين عليها كمينة وترجع الكود بقى اللودي انك السنة لبر في سؤال غري مرفوضة صوري كل لمر بعضان وصولي توتين والله بي إذا ما دي دولة الفدرال ككوير جار كان الغراء إلا قدير إلا هم رجع إذا ما دي كانوا برهوا يشيني ويشكي فك هذا التاكل الحقوق وريهين إن النظام إذا ما دي دولة الفدرال ككوير جار كماشا جوي برك عالتي كوريين qofkiisa lagu sameeyey daqanceli baa lagu bilaabaya tababaradi baa lagu bilaabay howladi baa lagu bilaabay marka hobka waa laga dhigay hobka dhigistina barbaran maa markii tababar ka baxanba hobkooda dib loogu celinaya waa tahay ugu dambeyn ciidamada hadda ee barhiraale uu la deganaa deegaanka goobweyn waa imisa tiradooda
axmed hadda ciidamada hadda noo yimid ilaa boqol toddobaatan isan ayaa noo yimid ciidamada hadda hal meesha ku arkay deetan xogaa bay noqdeen qaar baa saa ka soo galay qaarna galabtay soo galay qaybkood usoo galayeen inta ugu dambeysoo soo galbeen marka dadkii la isku dardaro adiga loo boqo loo boqol konton ayuu ciidankaasi cadabisa yahay